Shirkaallan ku taladaaya qorshaha horumarinta Puntland ee heer degmo lakada afur ee degmada Garowe walana ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda qorsheynta Puntland waxaana ku mid ah xildhibaanada golaha deegaanka guddoomiyaasha xaafado iyo tuulooyinka kulanka iyo weliba intuusa dareere qayb ku ah bulshada magaalada si lan aruuriya baahida ku eedana diyaarinta qorshaha afraad ee horumarinta Puntland lamada kun labaatan iyo shanta lamada kun labaatan iyo sagaalka iyadoona mudnaanta la siiyo walaasaaro ku dhaqaalaha gudaha faraxiin jaamac oo ku dareertay wasaaradda qorsheynta maamulka puntland ayaa ku hadalay uulajeedada shirkaallan qobdi walinaya dhiirigeliday in lagu qiib qaada si lan hela baahida saxda ee bulshada iyo qabta
bacdasalaan haddii aan faahfaahin ka bixiyo aqoonsuwadaarsigan maanta ugu wada fadhino wuxuu daaran yahay diyaarinta qorshaha shanta sano ee puntland puntland waxay lahaan jirtay qorshayaal badan ilaa saddex qorshe qorshahana wuxuu noqonayaa qorshihii afraad oo aynu diyaarinno saddexdii qorshe aynu hore u soo marnay waxaa loo diyaariyey heer state laakiin kan waxaa loo soo daadejiyey heer bulsho degmo in laga soo bilaabo ilaa iyo dhammaantood marka aqoonwadaarsigan maanta wuxuu daaran yahay in dhammaan bulshada ka soo qayb gashay ay baahiyaheeda soo gudbiso si aynu ugu darno buugga iyadoo laga soo bilaabayo heer degmo marka waxaan ka bilaabaynaa maanta degmada garowe iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed cali xamari oo kulanka hadalku jeediyay sheegintii hordhawaayeen in bulshada iyo maamulka wa laku weydiiyay qorshaha afraad ee horumarinta puntland barnaamijkan waa barnaamij aan soo dhoweynayno oo wasaaradda qorsheynta halkii ay shantii sanaba mar qorshe guud oo wasaaradaha ku eg ay samayn jidhay in la faafiyo oo laga dhigo ilaa heer degmo qorshaheeda aad baan ugu soo dhoweynaynaa qorshaha degmada garowena wuu diyaarsanaa d d f-kii iyo qorshihii sanadkaba inta waa noo diyaarsanaa in nalala arko waxyaabaha naga dhimanna laga saxo marka aad baan usoo dhoweynaynaa qorshahan waa qorshe aad u muhiimsan anagii iyo wasaaraddii iyo iskudawayaashii heer gobol oo wasaaradaha inaan isla ognahay isla jaangoyno degmadana la ogyahay wixii ay qorshaysatay qorshe walba iyo wuxuu u fuli lahaa iyo sababtuu loo waayeen hadhow laiskula xisaabtamo haddii ilaah idan ka dhigo aad baa u mahadsantihiin
maamulka puntland iyo weliba degmooyinka iyo ku bilaabdaya qorshe bulshada lakula taladow horumarinta shanta sanaha dareerta sidii markaasi lan dhugunsada lahaya ama walanku qori lahay baahiyaadka bulshadii qabaan si lankadara qorshaha laku hormariyo adeegyada bulshada